taa waxaa la rabaa waa isbeddel ay sameeyeen shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxda soomaaliya ayaa la rabaa inay u turjumaan dhinaca saxa ah keliya wuxuu ku weydiistay sharciga inaa waafajisid qof la soo istaagtay gobolka banaadir xuquuq malah ma jirto waxaan aaminsanahay baarlamaanka soomaaliyeed inay dhinacaas u turjumaan aan loo turjumin qof inuu diiday xuquuqda gobolka banaadir waxaa kaloo ogaataan qof walboo muwaatin soomaaliyeed xaqu u leeyahay inuu ka hadlo magaalada muqdisho ama gobolka banaadir gobolka banaadir wuxuu nasiib u yeeshay inuu helo magaalo madaxda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qof kastoo soomaali ah magaalo madaxdiisii waa halkan gobolka banaadir ayaa fursad u helay taa ayaa muwaatinka soomaaliya dhahaysa ama ku qasbaysa inuu fikirkiisii uu ka dhiibto ilaan waa magaalo madaxdiisii hadalkayga waxaan kusoo gebagabeynayaa xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka iyo xildhibaanada kale ee baarlamaanka guud ahaan guddoonka baarlamaanka wuxuu diyaar u yahay mar walba inuu idin garab istaago hortiinana uu socdo inta laga dhammaystirayo maqaamka gobolka banaadir waxaan si gaara ugu mahad celinayaa guddoomiyaha gobolka banaadir oo caawa runtii munaasabadan ugu talagalay baarlamaanka soomaaliya inuu ugu mahad celiyo waa arrin runtii aada looga farxo waxaan kusoo gebagabeynayaa hadalkayga ilaah waxaan ka baryaynaa in siyaasiyiintaanada dhinac fiican ilaah wax ka tuso oo mar walba negativeka uusan ka tusin